أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأمور assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan dersiga sagaal iyo labaatanaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh cabdiweli muudey xafidahullah ee ka faa'iidaysi wanaagsan
والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحان كجرني كتاب كيني بالصيام ترتخي أخلاقنا وقري دكتور محمد ابن محمد الفقيه حلقة أيضا وحلقة لباتنية السقالات ويه عكب اللابانية أخلاق الصائم مع الجيران qofka sooman dabeecadda laga rabo inuu kula dhaqmo dadka deriskiisa ah yuu u baab yahay waana xalaqadii labaatan iyo sagaalaad kitaabkeynii bisiyaami tartakhi akhlaaquna shiikhu wuxuu ku bilaabay marka gabay buu ku bilaabay iihin yaa shahrana alcadiimi shumuukha qad tanasamat min shamiimi alwaadi ضمنا ضمنا إليك فإنا لم نزل من بينك والأحفاد إيهن سيادو أو سيوت يا شهرنا العظيم بشينا وينك بضني شموخا إهدنا سريسا ilan bishu waa bil aad u sarraysona sanadkii mar marti noo ahoo noo imaanayso qiimi badan oo laga faa'iidaysanahayo taasoo qad tanasamad ku faafisay min shamiimi alwaadi togga meeshiisa ugu sarraysa khayr iyo wanaag ku faafisay marka waa iska isticaaro erayaadka dummanaa dummanaa jaceelkayna jaceelkayna ilayka adiga aan ku jecelnahay bil ramadaaney ilayaa shahru ramadaan alcadiim baa la yidhi fa innaa annaga an lam nasal min baniika dheh ilmahaada kama zuulin iyo wal axfaadu ilmahaada ilmihii ay sii dhaleen kama zuulin inay ramadaankii gudanahayaan marka ereyadaas oo dhan waa iska isticaaro weyn ilan ummadda nebi maxamed cibaada loo abuuray sheikhu wuxuu yidhi ya'tii shahru ramadaan almubaarak waxaa imaanayso bishii barakeysneed ee ramadaan liyujadida fiina xaqa aljaari si aan u cusboonaysiinno dariska xaqa ay nagu leeyihiin ee nagu waajibay san annaga u cusboonaysiinno faina aljaara fii diinina alislaami lahu makaanatun rafiica maxaa yeeley deriska diintayna islaamka waxay ku leeyihiin makaano aad u sarrayso iyo wa martabatun kariima iyo darajo weyn oo wanaagsan iyo wa mansilatun shariifa iyo boos aad u sharaf badan ayay diinta islaamka ku leeyihiin dadka deriska noo ah fakam awsaa biljaari nebiyina imise ayuu u dardaarmay deriska nebigeyna sal alla aleyh wasalama xataa ina jibriila min kahrati taradudihi ilayhi xataa jibriil intuu nebiga ku soo celceliyay calayhi salaatu wasalaam farabadnida uu u dardaarmahaya deriska ilaali nebi maxamedu danna annahu sayuwarisu nebigu wuxuu u maleeyey in deris deris haleesu dhexla la odhanahayo aljaaru huwa man caasha bijawaarika waa qofka ku nool deriskaadabaa deriskuu ah oo wakhtaara calaa man siwaaka kaa doorta cidda adiga kaa soo harta wayaraa bacdu alculamaa waxay u arkaan annahu yamtaddu ilaa arbaciina beytan deriska inuu ka bilaabanahayo u gaarahayo afartan guri min jamiici aljihaad dhinac kasta inuu u gaarahayo afartan guri afartan hortaada ah afartan gadaashaada ah afartan midigtaada iyo afartan bidixdaada ah min jamiici aljihaad jiha kasta wey كما جاء سيدة كتمي عند البخاري في الأدب المفرد بح- بسند حس حسنه الألباني سند مركا حسن كدغي شيخ الألباني أيو بخاري أدب المفرد كاكوسو ساري أه صفحة بقوليا سقالات وعكور عن الحسن البسري رحمه الله تابعي جليل حسن البسري أنه سئل وحال ويدي عن الجاري درس كان ويدي فقال وحول أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره وحول أفرتن قلنا هرتيسة درس بيؤيهين إنه حقوق دو دقو تالا قرهوا أفرتن كقضى ليسانا درس بيؤيهين أفرتن مديكتا كقطع لنا درس بيؤيهين أفرتن لنك بديحدا كقجرتنا درس بيؤيهين تقريبا مركز سيديتن قريبا طول حيسا والدرس لطه ما أنت قريبا نقول دقن حتى أحواشو ذا كما ورقبنا laga yaabaa inay baahi u baaba'ahayaan dadka deriska ah nas'al allaha alcaafiya ilaahay hanaga badbaadiyo inaan deriska ilaalin weyno wayashmilu aljaaru waxay kulansan markaa deriska jaaruka fi daari xaafadaada midka deriska kugula ah wa fi lcamali camalka midka deriska kugula ah wuu kulansanoo deris buu kuleeyahay watijaarati ganacsiga midka deriska kugula ah wa jaaruka iyo deriskaada filmajlisi aad wada fadhidaan والصاحب في السفر وفق سفر كسلك شيء ندرس بكليه وغيرهم ولعلك أخي الكريم وحد مضنت ولا جيابا ولا الكيجا ونكسنو تستذكر الأيام ما المها إن حسوسنا القديمة أهره كيف كان الجيران سيبي هانجرين مالمي هره dadkii deriska noo ahaa fii zamani aabbaa'ina marka laga soo qaatay wuu yidhi xilliga aabbayaalkayn ay noolaayeen iyo wa ajdaadina awowayaalkan ay noolaayeen taltasiqu judraana buyuutihim guryahooda derbiyadooda kuwa isku dheggan bay ahayd bibacdihaa qaybta kale qaarkood qaarka kale derbiga isku dheganaa haddana waad aragteen nus mitara qofna ka sikan kana nus mitar buu ka sikan haddana waa laisku soo siqiyo derbigaada ugu soo dumo iyo derbigaada iga ilaali iyo tiir inta ka mamudan kartid iyo dagaal badan baa ka taagan qofka laakiin inuu gurigiisa iyo ku ekaadaa muhiim u ah jidka caamkaana uusan soo gelin hanti dad iska leeyahana uusan qaadin taaka dhul uusan iska lahayn qofka soo gala toddobada dhul baa loo duubahayaa sidii nabigu uu sheegay calayhi salaatu wassalaam marka taltasiqu judraana buyuutihim bibacdihaa biduuni aswaarin walaa xawaajisin sheikhu wuxuu yidhi marka waxaa ku dheganaan jirtay derbiyadooda qaarkood qaarka kale wax tiir la'aan ah inaysanba u dhexaynin ay derbiyada isa saarnaayeen wax kala teedana oo la leeya waa lagu kala soocaana iyan jirin tamla'u xayaatahum albahja noloshoodana qurux ayaa ka buuxday iyo watasaawuru isu soo booqasho inay deriska isbooqanahayaan wala asaalu adkuru ka suuli maayo buu sheikhu yidhi inaan sheegayo cindamaa kaanat ummuhaatunaa tursilu macna aladbaaqi aladiida markay hooyooyinkay soo diri jireen cunno macaan badan oo min atacaami raashin ka mida fii ramadaana ay u soo diri jireen lijiiraanina deriskaynay u soo diri jireen wa hum yubaadiluuna nafsa aladbaaqi ashahiyati iyagana way u bedelahayeenoo way dhiibahayeen deriskana yacni cunnadaa la rabo ee loo baahan yahay shahiyad ah ayay iyagana deriska u bedeli jireen iicun waxaa layidhi iicun bay dhasha derisku marka saasay isaga warqabi jireen shayga adiga kaa maqan inaad ciddaa aad ka hesho iyaguna aad u hadiyeyso waxa ayaga ka maqan haakada kaana mumtasiliina sidaas bay ahayn kuwa u hoggaansamahaya hadya alislaami islaamku waxa uu ku hanuuniyey saas bay ahaan jireen wa khuluqahu iyo dabeecaddoodii maca aljiiraani deriska ay kula dhaqmi jireen kamaa fii qowli rasuuliillaahi sal alla aleh wasalam sida ku soo aroortay nebiga hadalkiisii yaa abaadarrin abaadarow idaa tabakta maraqatan haddaad xoogaa maraq farsamaynaysid oo aad karsanaysid fa agtir ma ahaa biyihiisa badi watacaahad jiiraanaka deriskana kala gaarsiiya xadiiskaa fi saxiix muslim buu ku sugan yahay safxada boqol afartan iyo labo wa qowluhu sal allahu aleyh wasalam iyo nebiga hadalkiisii ilaa abaadar markaad hilib karsanaysid waxaa layidhi biyaha u badi dadka deriskana kala gaarsii qof kasta oo maraq soo gata dadka deriskada aan maraq haysanin intay biyaha badiyaan dadka deriskaa la kala gaarsiiyo si canjeerada iyo muufada iyo kibista loogu daarto faakthir maa'aha wa tacaahad jiiraanak biyahana u badi maraqa deriskana kala gaadhsii iyaaka wa iyaaka ayuhalmuslim waan kaaga digayaa iska jir ina ee deriskaadana ay dhiban yihiin aduguna aad daacaqurun meelaad istaagta aad la'da wa qowluhu sala allahu aleyh wasalama rasuulka hadalkiisii baa daliilu awri yaa nisaaa al ansaari ansaar kulankoodiyu ansaar haweenkoodiyu laa taxqiranna jaaratun lijaaratihaa walow firsina shaatin eeyan xaqirin oo liidin inanna inanta kale deriska u ah walow allaha ka dhigay inay usoo hadiyeyso majinta ariga dhallaandhinba allaha ka dhigay inay usoo hadiyeyshe yaysan xaqirin akhrajahu lbukhaariyu wa muslim min xadiidi abi hurayra bukhaariyo muslim baa xadiiskaana soo saara waa xadiiska abu hureyra uu warinahayey weeye marka inaan deriska lagala xishoonin waxa dhelaha la heestee tabara in leeskaalmeesto deriskana xuquuqdoodana la guto dardaarankii nebigana la fuliyo uu nebigu u dardaarmay deriska malakul jibriil ilaa aan u maleeya buu yidhi in leesdhaxla inaan malaynahayo akhil kariim walaalkayga wanaagsanoo maadaama bil barakaysan oo ramadaan oo cibaada lagu jiro lakaannii bika taquulu aahin aahin waaba anigoo adiga odhanhaya alla xanuun badana maa axsana tilka al ayaam maalmahana soo maray ramadaan maxaa ka wanaag badan wamaa aladdu alixsaan maxaa micnaha ka samafal badan oo ka macaan badan ixsaanka iyo samafalka loo samaynayo ila aljaari dadka deriska ah maxaa ka macaan badan ixsaanka loo samaynahay yaa lahaa min akhlaaqin alla maxay dabeecad ahaatay taasi taasoo jalabad lana noo soo jiidaysa welijiiraanina iyo deriskaynana u soo jiidaysa alsacaadata liibaan la liibaano leyta tilka alayaami tacuudu shalaytadaydiiya maalmaha ma soo noqon doonaan oo maalmaha ramadaanka in laga faa'iidaysto oo sacaado iyo nolol iyo liibaan lagu noolaado oo annaga iyo deriskaba farxad aynu ku noolaanno cibaadadana aan isu kaalmaysanno fa aquulu limaada laa tajcalu ramadaan waxaan dhahayaa buu yidhi shiiku maxaadan ramadaan uga dhigaynin intilaaqata libinaa'i maa'in handama mid lagu bilaabo yacni in lagu dhiso waxyaabihii hore u dumay intilaaqati libinaa'i maa'in handama wixii hore u dumay mid yacni laga bilaabo inay noqoto bisha ramadaan ee qiimiga badan leh iyo wa tarqiiqi inaan kabno maa taqruqu wixii aan dilaacinay oo aan ka gaabinay oo min xuquuqi aljaari deriska xaqa uu nagu leeyahay ka mida taasna inaan kabno wixii kaleetana aan dhisno hore nooga dumay ibda' marka min alaan bil ramadaan maadaama lagu jiro ruuxa mu'minka ahow bal hadda bilow oo wanaaggii deriskaadii hadda bilow falaa tuqliq baabaka can jaarika ha ka xiranin albaabkaada deriskaada oo deriska albaabka ha ka xirin xuquuqdooda gudoo ilaali baahidooda inaad dabooli karta haddaad ka tabaroon tahay ee isku day waana xilliga laysugu baahi badan yahay can ibni cumara radia allaahu canhu canhuma isagay aabbihiiba allaha ka raalnooday qaala wuxuu yidhi qaala rasuululah sal alla alay wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi kam min jaarin badanaa qof deris leh oo mutacalliqun bijaarihi deriskiisana uu ku dheggan yahay yowma alqiyaamati badanaa jaar ama deris mutacalliqun bijaarihi yowma alqiyaama maalinta qiyaama deriskiisa kale ou heestuu ku dheggan yahay yaquulu wuxuu leeyahay buu yidhi nebigu yaa rabbi uqliqa baabahu wuxuu uga xirtay albaabkiisa duunii aniga sukadayda fa manaca macruufahu wixii wanaaga uu itari lahaana waa ii diidiyey hadday cunno iyo dheef ahaan lahayd iyo hadday waxtarmo kale ahaan lahayd iyo hadday aratir ahaan lahayd iyo wax kastooo bini aadan wax lagu taro cilmi iyo barashadii ahaan lahayd intaba albaabkii uu uga xirto waa ii diida macruufkiisa iyo wanaaggiisii xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa warinahaya bukhaari ayaa fi lada mufrad ku warinahaya wa xasanahu alalbaaniyu fi saxiixihi bukhaarigana saxiix buu uga dhigaya albani marka waa bukhaari baa la goonaya akhrajahu lbukhaariyu fi ladab almufrad safxada boqol toban iyo kow xadiisku marka wuxuu tusinahayaa in dadka aanan albaabada laga xiranin ee deriska ah fata'amal fiirfiiri ruuxa muslimka ahow kayfa yashku ljaara sida uu u dacwoonayo u sheeganahaya deriska jaarahu ila allaahi deriskiisa kale uu ilaahay ugu dacweynahayo liiqlaaqihi baabahu duunah isaga sokadiisa xidhitaankii uu albaabka ka xirtay iyo welimancihi u diidistiisii fadla zaadi canhu waxa siyaadada ka ee ka soo haree dheeraadka ka ah inuu siiyo iyo watacaami alfaa'id iyo cunnadii dheeraadkeeda siyaadada ahayd alladii ladayhi taasoo agtiisa tiilay in marka lagu dacway doono ilaan raashinka inta la badiyo yaa daacaquran inta meel la istaaga la waayo a waxaa dhici karta in deriskiina u baahan yahay adigana aad daadiso wa takhiilu anna jaaraka waxaad malaynaysaa deriskaada shakaaka ilaallaahi inuu u sheegtay shakwadiisii ilaahay famaa jawaabuka bayna yadayhi jawaabtaadu maxay noqon marka aakhiro la tago ilaahay la hor istaago kayfa sujiibu kayfa sayujiibu seesuse u ajiibi doonaa ama uga jawaabi doonaa man baata yashku takhmuta qof ka sheeganahaya daaca qurun wa jaaruhu ilaa jaanibihi jaa'icun deriskiisana ku dhegganna uu dhanka kale yahay mid gaajoon oo yata'allamu la xanuunsanahaya min shiddati aljuuci gaajada daraanshaheeda fii shahri ramadaanna lagu jiro bishaasoo ah shahru alkhayri waalixsaani waalraxma bishaanoo ah bil samafal leesu sameeyo leesuna naxariista dembidhaafna qofka ilaahay uu ka siinayo tabaaraka wa tacaala jawaabtaadu marka maxay noqon kortaa bishii raxmadda aheeday haddaa adigu daacaqunun aad joogi la'dahay deriskaadana yata'allamu min shiddati aljuuc baahida daraanshaheeda uu la xanuunsanahayo uu xamili la'yahay baahina u adkaysan la'yahay gaajo waa cadawee mudac bay sidataa macalinowna kala da kabiirowna kala fasaxaan dhihi jirna waagi dugsiyooriga aan ahaan jirnay gaajo waa cadawe mudacay sidataa macalinowna kala fasax kabiirowna kala da saasaan dhihi jirna marka gaajo waa cadow in marka looga kaalmeeyo bil barakaysanee ramadaan baa lagu jiraahe danyarta iyo masaakiinta ee raashinkanada annagoo qubayna ayagana ay khadahayaan jawaabtaadu maxay aakhira noqon doontaa am amase kayfa yujiibu man rama alakla ila alqamaamati seebuu ugu jawaabi doonaa man rama kii tuuray alakla wixii la cunahayey ila alqamaamati qashinqubka ku tuuray wa jaarahu biamasi alxaajati deriskiisana ilayhi asaga xaggiisa biamasi alxaajati ilayhi uu dareemahayo ama uu aad iyo aad u dareemahayo gaajo aad u daran ay qabanayso wa can ibni cabaasin radia allaahu canhu ibni cabaas isagay aabihii radia allahu canhuma allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sal alla alay wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi laysa almu'minu ma aha qofka mu'minkaa aladii midka yashbacu dhergahaya wa jaaruhu jaa'icun deriskiisana ay baahoon yihiinoo gaajooyinkaas mu'min maahin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam akhrajahu lbukhaariyi fi ladabi almufrad ayaa bukhaariga ku warinaya xadiiska asaga ah safxada boqol toban iyo labo xadiiska marka aad buu u daran yahay iimaankii baa laga anfinahayaa mu'minku maba aha sidiisaba inuu asagana dhergo deriskiisana ay gaajoodaan ciyaadan billaah kan maanta aalaaf muslimiinta ka mid ay daacaqurun la joogila dad masaakiina ee danyaree derisnala ahna ay khadahayaan ilaahay ha noo gargaaro jalla wacalaa isagaa noo gargaari karee kuwa deris ka warqabana allah nagu daro bishanna marka waa bil cibaada aan uga faa'iidaysanno inaan u kaalmayna deriskayna akhilkariim walaalkayga wanaagga badan lahow kayfa tatiiqu nufuusunaa sababay raalli ku noqotay naftannada wa naxnu naraa awlaada jiiraanina annagoo arkayna dadka deriska nala ah awlaaddooda yanduruuna ilayna iyagoona soo fiirinaya qad rajacnaa ilaa duurina annagoo xaafadahayna ku soo noqonaynoo muxamaliina xambaarsan bil akyaasi kiisas kiiska waxaa layidhaa waxa wax lagu qaataa la yidhaa hadda waxa weye qandiyadan yaryarkee la keenay walaayaadka islaamiga ama bacaha wax lagu rito oo min anwaaci tacaami nuucyaal kala gedisan oo raashin aan ku sidno wa hum iyaguna laa yajiduuna alquuta adaruuri ayan heli karin ilmaha yararkeenna eegahaya cunnadii daruuriga ahayd maba heli karaan uma nuqliqu abwaabanaa duunahu markaasaan waxaan xiraynaa ayagoona wadadayahaya sukadooda yaan albaabadannada dhexda ka soo xiranaynaa say marka ku dhacaysaa arrintaa iyadaa ah maxaan ku jirnaa fii shahri araxmati waalixsaan bishii raxmadda iyo bishii samafalkaan ku jirnaa uma nadhabu lilmasjidi waxaan aadaynaa intaan gurigaynii anwaac kala gedisan oo tacaama keensanna deriskuna ay gaajo naf leeyihiin masjidkii baan aadaynaa nadlubu raxmata min allah innagoo ilaahay xaggiisa raxmad ka dalbayno wanaxnu annagana laa narxamu cibaadah uma naxariisanayna ilaahay addoomihiisa ee deriska nala ah ee gaajadu ay dhibayso amaba abnaa'u shuhada ay derisku leeyihiin inantina waxay wax ku siisa ay la'dahay agoonta ay hayso adigana ilmahaada bacmadow buuxda aad u soo kiishaysid waqad qaala sal alla aleh wasalam rasuulku wuxuu yidhi irxamuu man fi alardi yarxamukum man fi asamaa u naxariista dadka dhulka ku sugan suu idinkugu naxariista allaha samada ku sugan xadiiskana akhrajahu tirmidiyi bisanadin saxiix can cabdulaahi bni camrin baana laga wariyey xadiiskana waa saxiix oo sunanu tirmidi buu ku sugan yahay safxada kun sagaal boqol labaatan iyo afar xadiiska wuxuu tusinahayaa in loo naxariisto dadka dhulka ku sugan ee jiiraanka iyo deriska nala ah si ilaha samada ku sugan oo noogu naxariisto wacan jariir bni cabdilaahi albajali radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul sal lay slm rasuulka alle wuxuu yidhi man laa yarxamu nnaasa laa yarxamu man laa yarxamu nnaasa laa yarxamuhu llah qofkaanan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariista buu yidhi nebigu rawahu lbukhaariy wa muslim xadiiskana bukhaariya muslim baa wariyey maadaama bishii raxmadda aan joogno iyo bishii ixsaanka iyo samafalka oo bil barakaysan ay tahay dunuubtana laysu dhaafahayo in dadka muslimiinta aan u naxariisanno cagsigeeda annagana allah noo naxariisanaya tabaaraka wa tacaala wixii aan bixinnana badiil khayr badan baa ilaahayna siinaya saas darteeda danyarta iyo masaakiinta inaan ka warqabnan weeye akhilkariim walaalkayga wanaagga badan lahow inna min samiimi khuluqinaa maca aljiiraani dabeecaddayna teeda wanaagsan waxaa ka mid ah een deriska aan kula dhaqmayno khuluqul hadiyati in hadiyo loo hadiyeeyo oo dhaqanba aad ka dhigato ileen hadiyadu waa laysku jeclaan sida nebigu sheegay tahaaduu taxaabu wax isu hadiyeeyo wax isi siiya waa isjeclaanaysaane marka hadiyadu waxay keeni in laysku jeclaado fa huwa adabun rafiicun waa aadaab sarraysa weeye hadiyada in laysisiiyo dabeecad laga dhigto lahu lmaqaamu almaniicu waana boos diidahaya xumaan in dabeecad laga dhigto wayajlibu alwudda qofkana waxay jeclaysiin oo isoo jiidaysaa alwudda kalgaceel bay qofka u soo jiidaysaa bayna aljiiraani labada deris dhexdooda yajlibu lwudda kalgacalle iyo maxabbay usoo jiidaysaa iyo wal asxaab dadka asxaabtee saaxiibada ah iyo wal ikhwaani dadka walaale ee iimaanka walaalaha ku ah kamaa jaa'a fi lbukhaariyi sida ku soo aroortay fii saxiixi lbukhaari sida ku timiday raqamka laba kun boqol iyo afartan kaasoo laga wariyey can caaishata radi allaahu canha hooyadan caaisha qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah inna lii waxaa ii sugnaaday jaarayni laba deris baan leeyahay rasuulka allow fa ilaa ayihimaa uhdiya kee baan wax u hadiyeeyaa oo wax siiyaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi ilaa akhrabihimaa minka baabaa kan kuugu dhow albaabkaada ee ilan guriga markaad soo geli ood waxda waa laguu jeedaa kan adiga albaabkaada kuu xigay kuu dhow ayaad ka bilaabi qaala ibnuxajar wuxuu yidhi alxikmatu fiihi xadiiskaa gudihiisa xikmadda ku sugan waxa weeye fatxulbaariguu ku leeyahay juska tobanaad afar boqol afartan iyo todobo xaafid ibnu xajar qiila alxikmatu fiihi ana alaqraba yaraa maa yadkhulu beyta jaarih wuxuu arkahayaa qofka u dhow ee jiiraanka aqrabka u ah ee deriskala ah waxa soo gelaya gurigiisa deriska oo min hadiyatin ah waxyaabahaas laisu hadiyey la wata iyo wakhayriha waxa la midka ah fayatashawafu laha wuxuu jeclaanayaa markaa bikhilaafi alabcadi deris ahaan inuu ka fogaado ayuu jeclaan lahaa wa ana alaqraba maxaa yeelay qofka u dhowba asracu ijaaratan kan u degdeg badan ah inuu micnaha yacni wax alla iyo wuxuu u baahan yahay inuu soo badbaadiyo ama uu soo dhowaado wa ana alaqraba qofka u dh sida u dhow ee aqrabka ah asracu ijaara badbaadin midda ugu dhow inay tahay fogaanshaha laakiin haddii kuu dhowdahayo qofka kuu dhow waxa weeyaan sababba u noqon kartaa noloshooda iyo mustaqbalkooda lima yaqacu lijaarihi min almuhimaat waxaa ka dhacahaya deriskiisa ee waxyaabaha muhiimka ah laa siyamaa gaar ahaan fii awqaati alkhafla xilliga moognaanta iyo khaflada lagu jiro buu le ibnu xajar fatxulbaarigu ku tilmaamahaya falnaxris calaa khuluqi alhadiyati liljiiraani aan marka ku dadaalno dadka micnaha jiiraanka noo ah ee deriska noo ah inaan ka shaqayno falnaxris calaa khuluqi alhadiyati liljiiraani inaan markaa ku dadaalno weeye inaan dabeecad ka dhiganno hadiyad an nakhrisahu fii nufuusinaa inaan ku tallaalno naftannada inaan wax hadiyeyno wa nuwarisuhu abnaa'anaa ilmahanada aan dhaxal shiinno fii jamiici alcaami sano kasta kulligood aan dhaxal uga dhigno in dadka naftooda aan ku tallaalnoon dhaxal uga dhigno ilmahanada hadiyadda oo deriska loo hadiyeynayo wa fii shahri ramadaani almubaarak bisha barakaysan ee ramadaanna khusuusan gaar ahaan in qofka mu'minka ah oo wax hadiyeeyo hadiyadana ou da'bi iyo dhaqan iyo caado uu ka samaysto in laga rabo qof kastoo annaga naga mida si deriskannada aan uga warqabno xaaladooda iyo axwaashoodana aan u buuxinno wa min akhlaaqinaa maca jiiraanina waxaa ka mid a dabeecadahannada ee deriskannada inaan kula dhaqno nagala rabo anlaa nu'diihim inaanan dhibin laa biqowlin walaa bificlin hadalna waa inaanan ku dhibin ficilkaynaana waa inaanan ku dhibin dadka deriska noo ah xalaqadaynii wakhtigaa nugu dhacay meeshaasay noogu eg tahay ee sagaaliyo labaatanaad ilaahay tabaaraka wa tacaala hanaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana cadowga iyo gaalada nagu soo duulana allah tabaaraka wa tacaala ha jebiyo mujaahidiintana allah ha guulaysiiyo walaalaha ilaahay dartii loo dalan shahaada allah ka aqbalo walaalaha ilaa dartii loo dhaawacana allah ha caafimaadiyo gaale gacantood muslimiinta gashay xabsiyada gaalada lagu jir dilahayaan allaha nooga soo fakiyo annagana ilaahay gaalo nooma gacan geliyo riddo iyo gaalnimana allah naga ilaalsho khaatimada tawxiid iyo shahaada allah noogu qatimo xalaqadayna sagaaliyo labaatanaad baa meeshaas noogu eg waa inoo kulankeena dambe iyo xalaqada soddonaad wallahu yaquulu alxaq wahuwa yahdi sabiil وسلام الله عليكم ورحمة الله يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوقرا